qoysaskan danyarta ah ee ku nool deegaanka xaarxaar ee duleedka gaalkacyo ayaa xilligan waxaa soo food saartay xaalado nolol xumo ay ka mid yihiin raashin la-aan biyiyari iyo hoy la-aan dadkan ayaa waxa ay saameyn kala kulmeen abaaraha ka jira dalka taasi oo keentay in ay soo wajahdo xaalad nolol xumo qaar ka mid ah barakacyaashan ayaa ka codsaday hay-adaha iyo dadka wax awooda in gurmad lala soo gaaro maanta waxaan meeshan u taagannahay aniga iyo bulshada ee kaamka kulan baahi ka jirta awgeed baahiyahaas oo baahiyo kala duwan ah oo muxuu ahayey u daran tahay hoys la-aan cunto la-aan masqul la-aan soo laraysa lahayn xagga waxbarashada waa ku fiicannahay laakiin waxaan la-nahay xagga caafimaadka waa nugu ciriiri imjeedku waa yaryahay shaqaalana ma leh adugu saddex saac afar saaca laga shaqeeya inta ka baa waa cidlo baabuur waxay ku qaataan male qofkii bukaana oo maanta caawa jira qabato hay-adaha samafalka iyo intii arintaas qusayso waxaan ka codsanahayaa wax ay noo awoodaan wax kastaba ha noqotee meeshan waxaan ku joognaa boqol iyo toddoba qoys boqol iyo toddobadaas qoys hoys ma haystaan saddex saddex qoys buushashka aad arkaysaan ay u galaan oo habeenkii ku haydaan rafaad baan ku qabnaa waxa weeye baahidaas waxaan rabnaa in nala ka caawiyo hay-adaha samafalka meel kasta ay joogaan intaas cooshadahaas aad arkaysaan baan ku noolayn wax kaleeto qof oo wax yaroo laba iyo saddex qoys oo jingada dhistay aan roob celinayn oo jajaba waa jiraan laakiin badanaaba waxaan ku noolnaha qarqaryadaas iyo qoraxdaas wax hay-ada oo samafala oo siiya maba jiraan musqula afara waa haysanaa wax kaleeto oo hay-ad oo biyahaas bis wax kale ma haysano ma ku filna aadinkooga aad arkaysaan inaysan ku filnayn gaarin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga magacii waxaa la yidhahdaa maxamuud xasan cali meeshaan ka soo barakacnay xagga shabeellaha khallaafaan ka soo barakacnay nagu caawimo iyo hadda wax hadda ay hay-ado nagu caawiyaan malahan adiga waxyaalo waa jira macnaha briis iyo adiga waxyaalo un adiga ay ayada xaggeeda ay nagu caawiso macnaha dabka lagu shito yaa jira ayada xaggeeda nagu caawisay macnaha hadda waxa iyadoo hadda waxa nagu caawiyey oo hadda waxaa noo sheegayna ma arkan buushashkaan aad arkaysaan haddana yaa laba iyo saddex qos iyo afar qos aa liskula jiraa hay-aada samafalka inay waa ilaahay walningooda kore inin walningoodaga fadaan hoys cunto maacuun inta ma haysano dadkan sidaa u jeeda u hadlahaya wadankooda waa ka yimaadeen allah mahad iska leh wadanka ay ku nool yihiinna wax soo dhaweyna oo qaabilaad oo hay-ado ay leeyihin kamaysa helin sidaas calaa aligeed waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka ah dadkaas inay gargaar u fidiyaan